baxnintii cutubka koow iyo soddonaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi bal eeg magac baan ugu yeedhay basaleel ina uuri oo ah inaxur qabiilkiisuna yahay yuhuudda oo waxaan isaga ka buuxiyey ruuxa ilaah xagga xigmadda iyo waxgarashada iyo aqoonta iyo sancada cayn kasta ah inuu shuqullo yaab leh hindiso oo uu ka shaqeeyo dahabka iyo lacagta iyo naxaasta iyo inuu qoro dhagaxyada saldhigyo lagu dhejiyo oo uu looxyada xardho iyo inuu ka shaqeeyo sanca cayn kasta ah oo bal eeg waxaan isaga la doortay aholiyaab oo ah ina axiisaamaag oo qabiilkiisu yahay daan oo inta xigmadda leh oo dhan waxaan qalbigooda geliyey xigmad inay sameeyaan wixii aan kugu amray oo dhan kuwaasoo ah taambuugga shirka iyo sanduuqa maragga ee daboolka dul saaran iyo alaabta taambuugga oo dhan iyo miiska iyo alaabtiisa iyo laambadaha saafiga ah iyo alaabtooda oo dhan iyo meesha allabariga oo fooxa iyo meesha allabariga lagu gubo iyo alaabteeda oo dhan iyo berkadda weysada iyo salkeeda iyo dharka adeegidda iyo dharka quduuska ah oo wadaadka haaruun ah iyo dharka wiilashiisaba inay ka adeegaan howsha wadaadnimada iyo saliidda lagu subkado iyo fooxa uunsiga udgoon ah oo meesha quduuska ah oo wax walba sidii aan kugu amray waa inay u sameeyaan markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi waxaad la hadashaa reer banu israa'iil oo waxaad ku tidhaahdaa sida runta ah waa inaad dhowrtaan ayaamahayga sabtiyaasha ah waayo waa calaamo ina dhex taal aniga iyo idinka ka'ab ka'ab si aad u ogaataan inaan anigu ahay rabbiga quduus idinka dhigaya haddaba waa inaad dhowrtaan sabtida waayo waa idin quduus oo mid kasta oo ka dhiga wax aan quduus ahayn hubaal waa in la dilaa waayo ku alla kii maalintaas shaqeeya dee qofkaas waa in laga gooyaa dadkiisa lix maalmood waa in shuqul la qabtaa laakiinse maalinta toddobaad waa sabti nasasho ah oo rabbiga quduus u ah oo ku alla kii maalinta sabtida shuqul qabtaa hubaal waa in la dilaa sidaas daraaddeed reer binu israa'iil waa inay sabtida dhowraan iyagoo ka'ab ka'ab sabtida u dhowra axdi weligiis ah aawadiis waa calaamo weligeed ina dhex taal aniga iyo reer banu israa'iil waayo rabbigu lix maalmood wuu ku sameeyey samada iyo dhulka oo maalintii toddobaadna wuu nastay wuuna qabowsaday oo markii uu dhammeeyey hadalkii uu kula hadlay buur siinay dusheeda ayuu muuse siiyey labadii loox ee maragga iyagoo ah looxyo dhagaxyo ah oo fartii ilaah lagu qoray